sanooyin badan aynu soo dhaafnayo intii xasan oo xilka kusoo noqday waa iska socdeen maaragtay talada gacan bidixda ah oo maaragtay aan wax ka soo baxayn aragti siyaasadeed madaxda way isugu keeni kartaa laakiin maaragtay aragtidaasi haddaanay ahayn mid loo midaysan yahay oo dalka dadka o dhan ka dhexaysa waa way odayaal sheekaystay uban la mid tahay oo odayaasha iska sheekaysteen marka waxa la isu keenayo oo haddaan wadatash caam ahoo dadka ka dhexeeya oo laysku raacsan yahay la gaadhayn meel lagu filayana wixii la gaadho aan xitaa lahaynin meesha waxma yaallaan weeyaan macnaheedu
hadda mar kasta oo arrimahan ay puntland ka hadasho hadallo aad adag ayaa maaragtay ka soo yeera marka maxaa diidayo ama idinka hortaagan in aad bilowdaan bal khilaafkan xalkiisa inaad dhinac ka raadisaan halkii aad mar walba mowqif adag hadallo adag aad soo jeedin laheed u jeedin laheedeen so ma habboona inaad dhinaca xal ka raadisaan oo aad la fadhiisataan dhinaca maaragtay federaalka dowladda puntland iyo madaxweynuhuda waxay soo jeediyeen gobol qaran bay dhigeen dadka soomaaliyed inay ku wada hadlaan bal wixii lagu kala duwan yahay ha la keeno ha laga wada hadlo annagu waxaanu taagannahay si caafimaad qabta ha loo wada hadlo si saraaxad leh ha loo wada hadlo wixii dadka ka dhexeeya iyadoon cidinla cararayn oo lais hor joogo ha laga wada hadlo wadaadada halkaa ku shirayaana waxay doonayaan wax lala cararayo oo aan dadka maaragtay aan loo ogolayn inuu dadku wada lahaado waa gartay wasiir marka iyadoo si caafimaad qabta loo hadlaayo qolo walbana ay bayaanadeeda usoo saarayso puntland waxa ay diidan tahay muxuu yahay oo shirkan ay ku diidan tahay annaga waxba madi annaga waxba ma diidanin waxaanu doonaynaa dowladnimo soomaaliyeed oo taabo qaada oo federaal ah oo loo siman yahay baan doonaynaa annagu waxaa beddelkeedii la keenay in layahay dowladnimada lala cararo in la yidhaha federalism ma jiro in la raadiyo waxaan soo noqonayna wax la waayay geelow ninkii waalanba u duday waxa weeyaan annagu waxaanu doonaynaa dowlad soomaaliyeed oo dimuqraadiya oo federaala oo dadka soomaaliyeed u siman yihiin baanu doonaynaa shirkaas muqdisho ka socda go-aamo ayaa kasoo bixi doona ama warmurtiyeed marka wixii shirkaas ka soo bixi doona idinka oo puntland ah sidee u aragtaan haddii namaba quse waxaa ka soo baxa annaga nama khuseeyo ninkii maaragtay ninkii wacday bay khusaysaa isaga annaga nama khusayso haddii xaaladda ay sidaan kusii socoto oo sidaan loo kala taagnaado muxuu muxuu ku dambeynayaa marka masiirka labada dhinac puntlandse maxay qaadan doontaa annaga puntland horta waxaad ogaataa dal caafimaad qaba oo ammaana oo sharcigu ka fulo sharciga puntland uu ka fulo oo maaragtay xuduuda leh baanu ku noolnahay oo cashuur qaado oo mushahar bixiya annaga wax weyn oo naga maqan horta ma jiraan annagu soomaali baanu waxla doonayna mustaqbalka dadka soomaaliyeed ee dhalan doonaanu difaacaynaa kuwa maanta joogaanu difaacaynaa inay xaq helaane annaga horta wax naga maqan oo aanu muxuu ahaaye baa iska yarba annaga horta marka khilaafka idinkala dhexeeya dhinaca federaalka heer wuxuu gaaray puntland etoobiya intay tagto ee heshiisyo lasoo gasho marka arrimahaas oo kale sidee loo arki karaa maxaase keenay wasiir cid waliba danteeda iyadaa mas-uulka ah maaragtay cid waliba wixii ay dan moodo oo danaheeda maaragtay khuseeya inay maaragtay ku dhaqaaqdo ka shaqayso etoobiya xuduud baan leenahay dana bacmishar mino caafimaad arrimo bulsho waxyaaba fara badan oo isdhexmar iyo maaragtay kala ganacsi baa naga dhexeeya arday baa waxbarasho ugu dhoofaysa kuwa caafimaad u aadaya ganacsi baa xaggooda ka imanaya innaga ganacsi baa nooga imanaya marka danahaas wax ka duwan oo danaha bini aadamku iyo macaamilkiisa ka dhexeeya wax ka badan iyo deriska aan nahay annaga intaa ka badan nagama dhexeeyaan intaana waa shay dastuuri oo xaq baanu u lehnahay inaanu intaa samayno si looga gudbo khilaafka maxaa soo jeedinaysaan ka puntland ahaan waxaan soo jeedinaynaa in muxuu ahaaye la isugu yimaado gogashii qaran ee puntland dhigtay ee madaxweyneyaashii hore ra-iisul wasaareyaashii hore siyaasiyiinta geeska afrika ee soomaaliyeed in laysugu soo noqdo weli waxaanu qabnaa aragti ah inaanu badbaadin karno soomaaliya haddiina la dhegaysto inaanu badbaadin karno waxaanu u doodaynaa xuquuqda inta hadda noole joogta iyo kuwa dhalan doona in la alaaliyo xaqa ay dalkooda ku leeyihiin inay ku noolaadaan oo dowladnimo ku helaan dastuur damaanad qaadaya xuquuqdooda in la helo weeyaan marka madashaa in laysugu soo noqdo lagu wada hadlo yani nin hulaab xumi inuu waxqarsanayaa la moodaa war ninka wax qarsanayo hulaabta intaad iska rogto bal meel cad oo fagaaraa imago maaragtay dadka soomaaliyeed ha ku arkeen waxa aad maaragtay aad la baxsanayso puntland waxba la baxsan mayso waxa weeye waa cad yahay warkeedu